waa mahadsan tahay duqeynta waxay ka dhacday tuulada kunye barow la yidhaahdo oo dhowr mar hadda ka hor duqeymo isdabajooga ka dhaceen xali sideed saac habeenimo ayaa duqeynta ku bilaabata saaka kow iyo tobanka saac salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeereen duqeynta ka fulaayo marka muxuu ahaa bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeeyeen miyaase jirta dabcan wax badan xiriiro aanu la sameynay codkii isgaarsiinta horta waa maqan yahay oo waxaana ku naqaanaa sidii caadi ahaanba iyagoo dabeecadooda taha nimanka nabaddiidka ah oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaaro badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan isgaarsiinteena waa waa go-an tahay laakiin sidii marka naloo xaqiijiyey inta isgaarsiinta dhab ahaan u shaqeynaysa aan helna wararka xerooyin oo markii horey inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala birtilmaameedsadaala leeyahay marka ma la og yahay wax dhimasho ama dhaawaca oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada al-shabaab dhab ahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariira aaladda isgaarsiinta waaye isgaarsiintii mar haddii ay maqan taho xaqiiq ahaan wixii meesha ka dhaca sida dhab ahaan in loo ogaado waa way adag taha laakiin waa baaras dheer kadib dib aan ka sheegi doonaa haddii ilaahay laga helo marka ciidanka duqeeye iyay ahaayeen sidii markaasba annagaba aan ka warhayna amba caalamkuba ogyahay howlgalla wada jir ah oo ciidamada maraykanka ciidamada xoogga dalka oo qeybta commandoosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaano marka wax rayida oo aada maqasheen in khasaare kasoo gaaray ma jirtaa maya walaala ilaa iyo haddeertaan wax khasaaro aho dad shacaba kasoo gaara ma ana maqal